أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo qaaday xamla dagaaleed ay ku furanayaan magaalooyin dhaca wilaayada seego ee bartamaha maali saldhigyo militari oo ay la wareegeen iyo dagaallo culus oo socda wararkii ugu dambeeyey barnaamijkaad ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee mudug oo dowro sharciya u soo gebagabaysay wilaadda degmooyinka wilaayadaasi mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo gebagabadii dowradaasi ka qaybgalay iyo kelimaadkii ay ka jeediyeen ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadeena kale waxaa ka mid ah mid ka mid ah maraakiibta dagaalka dowladda maraykanka oo ku gubanaya xeebaha waddanka jabaan maxaa sababay dabka markabkaasi iyo mugaambow waa deegaan dhacajiinka webiga jubba waxa uu hoos tagaa magaalada kamsuuma waa xalqada saddexaad warbixinadii aan uga hadlaynay guulaha tacliinta ee wilaayada islaamiga jubbada hoose maxaa ka jira deegaanada mugaambow iyo buulo isaaq macaahidda halkaa ka furan iyo aqoonta ardayda faafreebka ayaad kaga bogan doontaan inshaa allah qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona ana halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilayaadka dalka waa mar kale iyo faafreebka wararka شادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhicisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daafuraynaa xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta maahir maxamed ayaa halkan ka soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanayna maraykanka oo digniin amni u diray dadka ameerikaanka ah ee ku sugan kenya safaaradda dowladda siliibiyadda maraykanka ay ku leedahay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya ayaa digniin amni iyo talooyin loogu diray muwaadiniinteeda ku sugan waddankaasi kuwaas oo ay uga digtay inay la kulmaan weeraro jihaadi ah oo kaga iman karaa dhanka shabaabulmujaahidiin safaaraddu waxay soo saartay qoraal kooban kaasi oo dadka ameerikaanka ah kula taliyey inay la yimaadaan feejignaan dheeraad ah maadaama baa lagu yiri qoraalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay mid weli khatar joogto ah ku ah danaha maraykanka dadka ameerikaanka ah ay safaaradani si gaar ah ugu sheegtay inay ka fogaadaan goobo bartilmaameed noqon kara sida hoteelada safaaradaha maqaayadaha suuqyada qaar saldhigyada booliiska kiniisadaha iyo sidoo kale goobaha ay tagaan ajaanibta iyo dalxiisayaasha kuwaasoo ay sheegtay inay noqon karaan bartilmaameedyo kale safaaradda xukuumadda washington ee magaalada nairobi ayaa digniintan kusoo aadisay xili ay jirto cabsi uu maraykanku ka qabo mujaahidiinta al-shabaab in ay beegsadaan masaalixdiisa bariga afrika si gaar ahna wadanka kenya maadaama ay dhowdahay xiliyada ay xusaan weeraro waaweyn oo mujaahidiintu ay ku beegsadeen danaha maraykanka ee kenya iyo wadamada kale ee bariga afrika dadka ameerikaanka ah ay safaaraddu u soo jeedisay inay hoos u dhigaan xogtooda shakhsiga ah si ay uga taxadaraan in ay la kulmaan weeraro dhici karaa waxay tilmaantay in aanan la saadaalin karin weerarada mujaahidiinta kuwaasoo ay sheegtay in ay xilli kasta dhici karaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mid ka mid ah maraakiibta dagaalka dowladda maraykanka oo ku gubanaya xeebaha waddanka jabaan markab dagaal oo maraykanku uu leeyahay ayay wararku sheegayaan in uu ku gubanayo meel u dhow jasiiradda okinawa ee koonfurta bari ee dalka jabaan sida ay xaqiijiyeen ciidamada badda ee maraykanka dabkan ayaa gabaldhici maanta oo arbacaha ka kacay gudaha markabkan oo magaciisa lagu sheegay u s s new orleans shaqaalaha iyo ilaalada xeebaha jabaan ayay wararku tibaaxayaan in ay gurmad u fidiyeen islamarkaana ay la tacaalayaan dabkaasi oo weli ka holcaya gudaha markabka dabka ayaa ka bilowday qaybta hore ee markabka oo dherarkiisu yahay lix boqol siddeetan iyo afar cagood afhayeen u hadlay ilaalada xeebaha ayaa goor dhoweyd u sheegay wargeyska ameerikaanka ah ee ka hadla arrimaha ciidanka ee staris anistribis inta uu la egyahay khasaaraha dabkaasi ilaa iyo hadda lama shaacin sidoo kalena wax tafaasiil ah lagama bixin sababta dhalisay iyadoo wararku tibaaxayaan in qiiqiisu u badan yahay qaybaha la dhigo baabuurta xamuulka waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa haweeney soomaali ah oo lagu dilay magaalada london ee caasimadda ingiriiska booliiska magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday kiiska haweeney toddobiyo labaatan jir ah oo lagu dilay magaaladaasi taasi oo lagu magacaabi jiray zahra saalax mukhtaar oo ka tirsanayd jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan magaalada london laamaha booliiska ee dalka ingiriiska ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen ilaa afar qof oo mid ka mid ah looga shakisan yahay in uu falkan geystay halka saddexda kalena ay gacan ka geysteen dilka gabadhan soomaalida ah sida ay booliis
aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يستوب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يستوب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa qaaday xamlo dagaaleed ay ku furanayaan magaalooyin dhaca wilaayada seego ee bartamaha dalka maali saldhigyo militari oo ay la wareegeen iyo dagaallo culus oo socda wararkii ugu dambeeyey waxaan soo dhoweynayaa maxamed xasan alfaatix oo arrimahaas isha ku hayay haya alfaatix bismillaah aad baad u mahadsantaha faysal wararka ka imaanaya ee waddanka maali ee dhaca saaxilka galbeedka qaaradda afrika ayaa sheegaya in ciidanka mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay qaadeen xamlad jihaadi ah oo aad u ballaaran ayna ku furanayaan inta badan magaalooyinka dhaca wilaayada eseego oo ka mid ah magaalooyinka ku yaala bartamaha waddanka maali mujaahidiinta ayaa shalay iclaamiyey xamlad dagaaleed jihaadi ah xamladan waxay beegsanaysaa dhammaanba saldhigyada ee milatari ee ciidamada xukuumadda dabadheefka ee maali iyo kuwa saliibiyiinta ee ka socda ururka midooda afrika iyo dowladda ee ruushka fakti hore mujaahidiinta ayaa la wareegay saldhigyada magaalada lagu magacaabo tedal oo ka mid ah wilaayada sego subaxnimadii hore ee shalay muasasada warbaahineed ee azalaaqa oo ah garabka iclaamka ee mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa si talantaali ah waxay u tabinaysaa futuuxaadka waaweyn ee ka socda wadanka maali sidoo kale mujaahidiintu waxay la wareegeen saldhigyo ay lahaayeen maleeshiyaadka xukuumadda ridada ee maali iyo kuwa maxalli ah oo dabadhilfi ah kuwaas oo dhammaantood ku yaala ee wilaayada lagu magacaabo seego mujaahidiinta ayaa sidoo kale howlgal ballaaran waxay ku qaadeen magaalada lagu magacaabo dajabaali wayna la wareegeen gacankuhaynta magaaladaasi maanta barqadii ciidanka mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin waxay xaqiijiyeen saydarada iyo la wareegidda magaalada istiraatiijiga lagu magacaabo kasila oo ka mid ah wilaayada kolokoro faysal oo ma ahan oo keliya ah ee camaliyaadkan futuuxaadka ah mid ku siman hal wilaayo seego ma ahan dhowr wilaayo ayaa sidoo kale waxaa ka jira taqadum inkastoo horumarada mujaahidiintu ay ka sameynayaan gobolada wadanka ay kala muhiimsan yihiin oo hadda diiradda ay u saaran tahay wilaayada lagu magacaabo seego ee dhacda bartamaha wadanka laakiin warbaahinta ayaa soo warinaysa in mujaahidiintu si garba siman ah ay kaga taqadumayaan dhowr wilaayo oo dhaca waqooyiga iyo bartamaha wadanka maali sidoo kale isla faraca mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee wadanka burkina faso wuxuu maanta la wareegay saldhig milatari oo ciidamada xukuumadda burkiniyiinta ay ku lahaayeen degmada lagu magacaabo katori oo ka mid ah wilaayada fadangoroma dagaalada waa kuwo aad u culus gudaha wadanka maali waxaa muuqata in saameyn ay ku yeesheen durbadiiba xukuumadda dabarilifka ee fadhigeedu yahay ee magaalada bomaako mujaahidiintu ma beegsanayaan oo keliya ciidamada ridada oo sidoo kale waxay beegsanayaan saliibiyiinta cawshadu shaqaystayaasha ururka midooda afrika iyo kuwa dowladda ee ruushka ee ku sugan gudaha wadankaasi haddii aan sawir guud ka bixinno wilaayada seego maxay ka dhigan tahay seego waxay ka mid tahay wilaayaadka jamhuuriyadda maali ee dhacda mandiqada saaxilka galbeedka qaaradda afrika seego waa gobol ku yaala bartamaha wadanka wuxuuna leeyahay ilo dhaqaale oo muhiim ah dhanka waqooyi wuxuu xuduud kala leeyahay wilaayada mobti iyo wilaayada lagu magacaabo saanka galbeed wuxuu xuduud kala leeyahay wilaayada lagu magacaabo kolikoro dhanka koonfureedna wuxuu saaran yahay xuduud beenaadka ay wadaagaan maali iyo burkina faso magaalada xarunta u ah wilaayada sego waxa ay wadataa isla magaca oo waxaa lagu magacaaba sego gobolkan wuxuu leeyahay wax soo saar dhaqaale oo muhiim ah dhammaan dacalada ugu muhiimsan ee gobolka waxaa ku teesan webiga caanka ee lagu magacaabo anneger dadka ku dhaqan gobolkan dhaqaalahooda boqolkiiba sagaashan wax ka badan wuxuu ku tiirsan yahay waxbeerashada gaar ahaan bariiska masagada iyo suufka laga sameeya dharka inkastoo nisba yar oo aan ka badnayn toban boqolkiiba dadku ay yihiin xoololey waxayna dhaqdaan ariga iyo lo'da marka waa wilaayo taariikh fog leh oo waxaa mar gacanta ku haystay mamlakadii lagu magacaabi jiray yambara oo qarnigii sideed iyo tobanaad jirtay taas oo kaalin muhiim ah ku laheyd taariikhda galbeedka qaaradda afrika marka haddii mujaahidiinta ay u suurto gasho inay la wareegaan wilaayada seego waxay ka dhignaan doontaa in dhulka ay hadda gacanta ku hayaan ay ballaariyeen xukuumadda ka jirta wadanka maalina ay tahay mid magacuyeel ah marka loo eego wadooyinka muhiimka ah goobaha dhaqaalaha leh iyo xuduud beenadeeda oo inta badan mujaahidiintu ay gacanta ku hayaan allah fadligiis jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin hadda waxay ka mid tahay jamaacadka jihaadiga ah ee ugu awooda badan ee caalamka islaamka warbixinada ay daabacaan warbaahinta iyo maraakiista daraasaadka reer galbeedkana waxay sheegaan inay tahay jamaacadda jihaadiga ah ee ugu tuuka weyn caalamka iyo qaaradda afrikaba jamaacadu waxay kasoo gudubtay dabinno iyo shirqoolo dhowr ah oo ay u dhigeen dowladaha saliibiyiinta sida faransiiska mareykanka ingiriiska iyo kuwa loo yaqaano g five ee ka jira galbeedka qaaradda afrika haddana waa awood aan la loodin karin oo runtii loogu heebeysto dhowr wadan oo dhaca galbeedka qaaradda afrika sida maali burkina faso niger togo iyo wadanka benin aad ayuu u mahadsan yahay maxamed xasan ayuu kaasi ahaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddexaad warbixinadii taxaanaha ahaa ee aan uga hadlaynay guulaha tacliinta wilaayada jubbada hoose Wakononi mdhamini wanamtaki kujifunza masomo njia sahihi amtakuja mugaambow waa deegaan dhaca jiinka webiga jubba waxa uu hoos tagaa magaalada kamsooma dadka halkan ku dhaqan waa beeraley xoogsato ah oo ku tirsan nimcada biyaha webiga allaah fadligii muddo sannad gudihiisa deegaankan ayaa soo shaac bixiyey horumar tacliimeed oo lama filaan ah maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose ayaa halkan markii ugu horraysay ka hirgeliyey machad ay dhallaanka reer mugaambow wax ku bartaan kaasoo loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee mucaad bin jabal radiallaahu canhu waxaana uu noqday xarun aqooneed oo carruurta deegaanka u furaya waddo cusub oo ay ku gaaraan iftiinka mustaqbalkooda macadka waxaa hadda wax ku barta ku dhowaad afar boqol iyo sagaashan arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira waxbarashadooda waxay ka bilaabeen heerka farbarashada hase ahaatee maanta waxay gaareen heer aqooneed oo wanaagsan tani waxay muujinaysaa horumar degdeg ah iyo go'aan adag oo ay qaateen ardayda waalidiinta iyo macallimiintooda macallimiinta iyo ardayda macadka mucaad bin jabal ayaa dhowaan soo qabanqaabiyey bandhig cilmiyeed lagu soo bandhigayo waxbarashada iyo aqoonta ay kasbadeen goobta bandhigga ayaa lagu diyaariyey geedaha cambaha hoostooda waxaana halkaa soo camiray in ka badan shan boqol oo arday iyo dadweyne deegaanka ah ardaydu waxay ku labisanaayeen darees aad u qurux badan wejiyadoodana waxaa ku xirnaa marooyin lagu xardhay erayo taageero iyo gurmad nafsi ahaa oo loogu talagalay walaalaha muslimiinta khaza gacmahana waxay ku siteen boorar lagu qoray erayo dhiirigelin iyo sabarsiin ah soo dhoweyn kadib waxaa inoo bilowday booqashadeennii iyaguna waxay soo qadimeen bandhig cilmiyeedkoodii kelimad kooban oo soo dhoweyn ah waxaa goobta ka jeediyey arday ka mid a macadka kaasoo si diiran u soo dhoweeyey marti sharaftii kala duwanayd ee deegaanka booqatay sidoo kalena inoo soo sardiyey qaar ka mid ah duruusta ay ku qaataan macadkooda يا ضيوفنا الكرام نقول لكم مرحبا بكم ومرحبا إلى قرية مجابو نرحبكم بقلوب امتلأت حبا وسرورا والله فرحنا اليوم ما رأينا مناسبة مثل هذه من قبل ونحن من جملة الطلبة الذين التحقنا بمدرسة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه التي تقع في قرية مجابو تحت محافظة كمسومة في ولاية الجبة السفلى الإسلامية سنتعلم منها أنواع العلوم الشرعية والمادية منها التوحيد والعقيدة القرآن وعلومه الحديث ومصطلحاته الفقه وأصوله والسيرة النبوية واللغة العربية والصومالية والإنكليزية والسواحلية والجغرافية والرياضيات وسنجتهد كل الاجتهاد إن شاء الله ونسأل الله أن يجزي ثواب شيوخنا وأمرائنا وأساتذنا وآبائنا في الدارين بعون الله تعالى وقوته أتكلم باسم مدرسة معاد بن جبل وأنا طالبة من طلابها وأقتصل الكلام إن شاء الله أحييكم بتحية أهل السماء والأرض والأولين والآخرين وأهل الجنان ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثانيا أهنيكم وأرحبكم بفرحة وسرور في قلبي بعد أن رأيت هذه الوجوه الطيب النيرة أقول لأمرائنا ومدرائنا وأساتذنا وآب- وآبائنا وأمهاتنا وضيوفنا الكرام فزتم كما نحسبكم والله حسيبكم ولا نزكي على الله أحدا وطبتم وطاب منشأكم والله والله قد بذلتم آخر جهدكم لتعليمنا من الظلمات إلى النور والله عنده حسن الثواب إليكم ونحن إن شاء الله مستعدنا للتعليم مهما كلفت الظروف على قدر استطاعتنا إن شاء الله ولا نضيع جهدكم إلى أن نتخرج intaasi بأمر kadib الله waxaa si caadi a u bilowday bandhig cilmiyeedkii ardaydu soo diyaariyeen waa kuwan laba ka mid ah ardayda reer mugaambow oo su'aalahan isdhaafsanaya أين تسكن؟ أسكن في قرية مجامبو تحت محافظة كمسومة في أي حال تسكن أسكن في وسط القرية هل أسألك سؤالا من حواراتي حول التوحيد نعم اسأل من ربك يا أخي ربي الله الذي خلقني ورزقني وخلق كل شيء فقدره تقديرا ما معنى الرب معنى الرب هو المعبود المالك والمتصرف بأي شيء تعرف ربي أعرف ربي بآياته ومخلوقاته لماذا خلقك الله يا أخي خلقني الله لعبادته وحده لا شريك له ما عبادته سبحانه وتعالى عبادته سبحانه وتعالى التوحيد وطاعته ودليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون sidaan hore idinkugu warramay bandhig cilmiyeedyada dhammaan kelimaadkii ku baxayey waxaa loogu hiilinayay reer filistiin waxayna ku saabsanaayeen dhiirigelintooda iyo sidaan u garab taagannahay dhammaan khudbadaha ay jeedinayaan ardayda macadka mucaad waxay ku baxayeen luuqadda carabiga taasoo muujinaysa juhdiga lagu bixiyey sidii carruurtan loo fahamsiin lahaa luuqadda islaamka iyo tan ahlu jannaha si ay u fahmaan diinkooda iyaguna dadaalka la geliyey way ka muuqatay لي كلمة إلى المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها وإلى الصومال خاصة أبشروا فإن نصر الله آت يا أمتي أبشري بالنصر والخير والصلاح فإن الأحزاب انهزمت بعون الله وقوته وأتبعوا البواقي لكي ننتصر جميعا markan bandhigga waxaa nashaad u yeelaya macallin iyo koox ka mid a ardaydiisa waxay ku luuqaynayaan nashiid xamaasi ah waxaa kale ee la yaabka ah ayaana ahayd in dhammaan ardayda iyo ka soo qaybgalayaasha xafladda ee dadka deegaanka ay wada xifdisanaayeen kuwaasoo si qurux badan isula qaadayey dunia na kiyama wazazi tuwafundishe watoto njia ya haki wasije kulaumu dunia na kiyama wazazi tuwafundishe watoto njia ya haki wasije kulaumu dunia na kiyama Njia yetu njia yetu aljihadu aljihad njia yetu njia yetu aljihadu aljihad njia yetu njia yetu aljihadu aljihad tutakuja kufari intaasi kadib waxaa kelimad isugu jirtay bogaadin iyo tawjiihinba ardayda hortooda ka jeediyey sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka إن شاء الله تعالى مستقبلك وحان رجلنا رجلي ومدحدي إسلام كي بريتا إن شاء الله تعالى ولادة كان نقول لها برق أفريقيا إن شاء الله تعالى الله أكبر إن شاء الله تعالى أيجا قضادي نقول دونا أيجا أمراء الحزب نقول دونا أيجا ولادي نقول دونا إني مدحدو دي كون نقضان بان إن شاء الله تعالى رجل marka waxa weeye reer mugaambi guul baa idiin bilaabatay guushaa idiin bilaabatay abidkiin ma aydan soo arkin tan oo kaleeto kitaab ilaahay oo wax lagu baranayo caruurtiinnii iyo waalidiintiinnii iyo macallimiintii iyo aqoon-yahankii iyo nuqabadii iyo ugaasiyadii ay gacmaha iswada haystaan iyo maamulkii hadda ka hormidayso fursad wanaagsan baad sitaan fursaddan ku adkaysta oo gowsdambeedka ku qaniina
markan waxaan u soo jihaysannay deegaanka buula isaaq oo iyadanu hoos tagta magaalada kamsooma sidaan si la mida waxaa deegaankan laga hirgeliyey macadka ibnu cabbaas waxaana wax ku dhigtaa arday ka badan laba boqol konton iyo shan arday sidii macaahiddii hore oo kale iyaguna waxay sameeyeen bandhig aqooneed heer sare ah waxay ku muujinayeen dadaalkooda iyo aqoonta ay qaateen waxaana la dhihi karaa tuulooyinka saaran jiinka webiga markan sidii hore ma aha haddii waayadii hore ay caan ku ahaayeen beeraha iyo kalluumaysiga webiga markan waxay xifaaltan adag oo dhanka tacliinta ah kula jiraan magaalooyinka iyo deegaannada waxbarashada ku horeeyey xaajaduna waxay maraysaa barbarkay ka baxdaa waa bakayla galeen waana arrin bogaadin mudan tartannada xagga tacliinta ku dhisan ee iminka laga dareemayo deegaannada wilaayada jubbada hoose ugu dambayntiinna waxaa halkaasi aan ku soo gebagabayn doonnaa warbixinnadii taxanaha ahaa ee aan kaga hadlaynay guulaha tacliinta ee wilaayada jubbada hoose inta aan soo gudbinnay iyo in ka badan oo horumar dhanka tacliinta ah ayaana si weyn looga dareemayaa deegaannadii aan booqannay hase ahaatee waxaan odhan lahaa tacliintuna dhammaad ma laha faanolana fari kama qodna
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada mudug wilaayada islaamiga ee mudug ayaa dowlad diiniga u qabatay mas-uuliyiinta maamulada islaamiga ah ee ka dhisan wilaayadaasi dowladdan waxay socotay muddo toban maalmood ah daruus kala duwan ayaana lagu qaadanayay xafladdii lagu soo afmeerayay dowladdanna waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin culimo iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horreyn waxaa xafladda ka hadlay mid ka mid ah macallimiintii dowladda bixinayey isagoo ka warbixiyey dowladda iyo wixii ay ku saabsanayd xaflad iyo munaasabad ayaan halkan kusoo gabagabaynaynaa insha allahu tacaala munaasabadaas khitaamkeeda aan u fadhino waxaa weeye dowro sharci ah oo wilaayada islaamiga ah ee mudug ay u qabatay maamulada degmooyinka iyo afraadda camalka gobolka ku qoran iyo makaatibtooda kala duwan dowradaas oo ahay runtii dowro muhiim ah loogu magacdaray asheekh alwaalid almurabbi almurshid asheekh maxamed mire jaamac raximahullahu raxmatan waasic wa askanahu fasiixa jannaad kaasoo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga ah oo ku shahiiday duqayn maraykanku ay geysteen sheekha magaciisa ayaa loogu magacdaray maadaama ragga walaalaha ah ee dowlada loo qabtay ay yihiin maamuladii iyo kawaadirta waxaway ummadda maamulaysay shicaarka dowlada ama astaanta aan doonayno in laga qaato waxa weeyaan kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi in qof kastaba markaa mas-uuliyad ay saaran tahay ayaa laga dheehan karaa mas-uuliyaddaasna in loo quma ay tahay dowladu waxay socotay muddo ku dhow toban maalin markana waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah ardaydii dowladda loo qabtay oo ka sheekanaya wixii ay ka faa'iidaysteen insha allahu waxaan qayb ka ahay ardadii duruusta qaadatay marka waxaan rabaa dee la yidhahdo inaan ka warbixiyo qayb yar oo ka mida faa'iidadii iyo wixii aan helnay iyo wixii aan faa'iidnay kutubtii insha allahu ee duruusta meesha lagu qaatay inaan haddii aan la yidhaahdo aan si yar oo kooban anuga hadlo duruusta horta iyo dowladda waxay iska lahayd magac bay lahayd magaca waxaa lagu magac daray ashahiid sheekh maxamed mire marka shacaarkeeduna wuxuu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi marka duruusta lagu qaatay waxaa ka mid ahaa tafsiirka qur'aanka kariimka ah oo laga akhriyey amaanka xusi karo saddex suuradood suuratu laxsaab iyo suuratu moxamed fatxi suuradahaas ayaa dowladda lagu qaatay oo ka mid ahaay wixii lagu akhriyey waxaa kaloo ka mid ahay axaadiista xaggeeda alarbacuun fii fadli shahaada waxaa kaloo ka mid ahay asuhd waraqaa'iq waxaa kaloo ka mid ahay ilxaq bilqaaf sheekh cabdalla cazaam waxaa kaloo ka mid ahay fanu tacaamul maca annaas waxaa kaloo ka mid ahay waxa la yidhaahdo juqraafiya cilmiga adduunyada ah waxaa ka mid ahay amnulxaali amniga xaaliga oo hadda jira ama xilligaan la jaan qaadaya aan joogno marka runtii mid walbaaba ahmiyaddeeda gooniya ayay lahayd ee markii laga soo bilaabo meeshaan inay yihiin dadka isugu yimid dadkii mas-uuliyiinta ahaa oo ka tirsanaay gobolka ama degmooyinkiisa in qof walbaba la dareensiiyo oo la taabsiiyo inuu yahay mas-uul cidda uu mas-uulka u yahay iyo arrinta uu haayana in laga weydii doono aakhiro insha allahu ayaa la dareensiinayey min wilaayati muduj alislaamiya ولاية العز والشرف والتضحيات نبعث تحياتنا إلى قادة العمل وأمراء الجهاد وعلى رأسهم أميرنا المفضال أبو عبيدة المغوار حفظه الله ورعاه وسدد رميه ورأيه وإلى جنود التوحيد الفاتحين الذين جادوا أنفسهم في سبيل نصرة هذا الدين وحرروا أمتهم وبلادهم من أيدي الظالمين الأنجاس وإلى الولايات الإسلامية الذين بذلوا بكل ما يستطيعون لإقامة العدل بين أنفسهم وأمتهم ولنشر الدعوة وحراسة الفضيلة والسياسة الحكيمة فجزاكم الله خيرا وأجرا ونحن اليوم في اختتام دورة شرعية لإدارة الولاية ومحافظاتها وأفرادها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام ومع أهميتها وكبير نفعها وحسن تدبيرها وجمال منهجها ها نحن نختم بفضل الله على أحسن حال وأتم كيفية وكان تحمل اسم الشيخ الشهيد بإذن الله محمد ميرا جامع الذي أفنى عمره في نشر الدعوة والجهاد وتفانى في خدمة دينه وأمته حتى ختم الله له الشهادة في سبيله نحسبه كذلك والله حسيبه فيا لها من مسيرة طويلة حافلة بالتفاني والتضحيات ونحن على دربه ماضون وبمسيرته مكملون وبتضحياته مقتدون فنسأل الله أن يجعل الجنة مثواه مع النبي النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا في كل يوم للجنان قوافل شهداء راض عنهم العلام ماذا أقول بوصف ما قاموا به عجز البيان وجفت الأقلام وشعار دورتنا يعبر عن المسؤولية الملقاة عن عواتقنا ألا وهو حديث الصادق المصدوق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته أما مقرر الدورة في هذه الفترة الوجيزة فحدث عن جماله وأهميته ولا حرج ونتحفكم بعضا منه على سبيل المثال لا الحصر أولا تفسير صور مختارات من القرآن الكريم كسورة أحزاب والحجرات والفتح ومحمد ثانيا رسالة تسمى الحق بالقافلة للشيخ الشهيد المجدد إمام عصره في وقته الشيخ عبد الله بن يوسف بن مصطفى عزام رحمه الله رحمة تعالى رحمة واسعة واسكنه فسيح جنات ثالثا الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة للشيخ الشهيد مجهز جيش العسرة وأبي يحيى الليبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة رابعا رسالة ليس الغريب للإمام زين العابدين بن علي رحمه الله تعالى رحمة واسعة خامسا الجغرافية والأمن والإدارة وفن التعامل مع الناس ما إلى ذلك من العلوم التي تخدم فهم الكون ويحتاج إليها المسلم المجاهد dowrada laga sheekeeyey wax badan baa laga faa'iiday oo ku saabsan adduunyada iyo aakhiradaba ku saabsan aakhirana in ilaahay subxaanahu watacaala aakhira loogu saad qaato iyo in la xasuusto adduunyada intaad joogto qaladaadka kaa dhacay iyo in shaqada lagu jiro la labalaabo marka insha allahu waxyaaba aan ka codsanayno in dowrooyinkan oo kale la soo celceliyo yaan ka codsanaynaa si guud kitaabtan iyo kitaabadan meesha ku qaadana iyona la daraaseeyo khaasatan kitaabka fiqiga ah oo oqoljihaad waa cajiibka in daraasaadka iyo ragga gudihiisa lagu badiyo in loo daraaseeyo marka faa'iida aan lasoo koobi karin yaan ka helnay xaqiiqdii cilmigu qof qalbigeed mar iyo ka buuxsamo hal mar iyo ka buuxsamo kama soo baxo qofka adduunku cilmi bada wuxuu rabaa u baahan yahay tadkiir u baahan yahay waxay yiraahdaan dadka aad u tajarubeeya qofku markay diinku uu ku jiro waa sokor iyo caano meel iskula jira haddaan lagu walaaqin sokorta macaankeeda la arki maayo marka mar kasta oo la istaxriidiyo ama cashara la qaato macaan baa qofka kasoo daahiraya inuu awood yeesho inuu aakhiro xusuusteeda ku badato inuu gaabiska adduunyada dareemo marka waa wax loo baahan yahay mar kasto in lasoo celceliyo oo haddii allikuro lagu soo noqnoqdo annagana kuwa ku dhaqma allaha naga dhaween ugu dambaynna waxaa xafladda soo gebagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa isagoo la dardaarmay ragga mas-uuliyiinta ah ee dowladda loo qabtay bismi illah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuur dunya wadiin sala allahu wasalama wabaarak calaa maxamedin waaalihi wasalama ajmaciin qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله رب العالمين الله تبارك وتعالى أن معدن إنا إن بدن ما هذا إنا كوبي كرين ma koobi kartaan nicamka iyo barwaaqada aan iniin galay uma waanu mahad celinaynaa raggii ducaadda ahaa ee mushaarikada ku lahaa dowradii loogu magac daray shahiid biidnillaah sheekh maxamed miro jaamac shacaarkeeduna ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raaciyatihi ee raggii culummada ahaa ducaadda ahaa mushaarikeeyey runtii juhdiga badan bixiyey na nishaadiyey waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay miisaanka xasanaadka juhdiga iyo waqtiga aad bixiseen allah iniin saara cilmigiina allah barakeeyo Ee, sidaasoo kale ragga ardada ah ee mas-uuliyiinta ah ee muxaafadaadka ka socday sida ayaguna xuduurkooda iyo diyaargarowgooda iyo magaranaysaa ee sida ay u diyaar ahaayeen ayagana waxaan leenahay waa uun intii aad hore u taqaaneen ood ma ogtahay ku shaqaynayseen ood naftiinana ku dabaqayseen ee shaqada islaamka uun ku ogyahna aad ku dul shaqaynayseen waayo ayadiyo uun xoogo la isxusiisiyey waaye qalbigiina allah ku dejiyo allah inku xasiliyo jazaakum allahu khayran dawaad ogtihiinoo raggu kulli waa wada mas-uuliyiin mujaahidiin baa layahay ilaahay dartiisaa loo soo baxay waxaan isleeyahay raggan hadda meesha fadhiyo meeshaan nin ma ogtahay goofka aabihiis iyo geed uu geel ku ilaali jiray ama ari ku ilaali jiray ama uu geeda ka tabci jiray kuma yaaliine waxaa keenay ilaahay dartiisa uu yimid jihaadkaana keenay insha allahu tacaala waxaan rabnana waxaa waaye cimrigaana inta ka dhiman inaan diyaar garowno insha allahu tacaala sidii uu ka hadlayay sheekh aan ka daba tagno hadba geedkay galaan aan ka bixi annagana haddee waxa noo yaalaahay faanola far kama qodno waaye nin kastoo naga mida ma jiro meel noo go-aan oo aan leenahay halkaas haddaan ku sinno annaga meeshaasay nooga egta mas-uuliyaddan qaadnay ma jirto marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa mas-uuliyad qaadanno inaan marka aan u diyaar garowno inaan dabaqno cadaaladdii nalala soo diray annaguna aan u istaagnay inaan dabaqno u istaagno nin waliba meesha ilaahay uu nasiibkiisa ka dhigay oo camalka uga aadiyey waxaa la rabaa inaan dabaylu naga soo gelin insha allahu tacaala inuu mas-uuliyaddiisa guto oo una ku guto ehelkeeda ummaddu haddii annagu aan noqonno qudwo lagu daysado haddii annagu aan la nimaadno cadaalad haddii aan amnigooda u ilaalinno haddii aan u ilaalinno cirdigooda iyo sharafkooda iyo caqligooda iyo maalkooda waa intaan waa wixii aan u soo baxnaye si run ah haddaan u tadbiiqinno amniguna asagaa iska imaanayo caafimaadku asagaa iska imaanayo dhaqaaluhu ayagaa iska imaanayo adduunkan sidiisaba waa israaca insha allahu tacaala waxaad na ogaataan bulsho xumo ma jirto ummadda umuuradeedaa xumaata hoggaankeedaa xumaada ummaddu waxay u baahan tahay in lagu tawjiihiyo xaqa lagu hanuuniye u baahan tahay waxay u baahan tahay in hoggaan loogu noqdo waxay u baahan tahay adiga inay kaa aragto waxa aad sheegayso run haddii laakiin adugu aad tiraahdo niyahow aniga kanaan ahay kanaan ahay waxaan wadaa waa kitaab ilaahay waxaan wadaa waa sunna nabi calayhi salaatu wasalaam waxa aan wadaahay waa diin haddaad tiraahda wax kale la timaado ummaddu kuma raacayso ummaddu caqligay leedahay cilmina ma ogtahay annagu intaan leenahay waa leeyihin bal waa naga badan yihiinoo dadku ma ogtahay culumay leeyihiin akhyaaray leeyihiin siiraday daraaseeyaan waxa weeyaan dadku waa dad ummaddu ummad waaye jirto oo caqli taliya leh cilmi ay wax ku garatana leh haddii marka annaga waxa aan sheeganayno wax aan ahayn ummadda aan la hortagno markiiba waxaa dhacayso qabuul ma jiraayo qabuul ma jiraayo laakiin haddaan annagu la nimid oon aaminsanahay inay run naga tahay haddii aan rumayno oon la nimaadno ummaddana aan ku hanuunino ogaana ugu noqonno insha allahu tacaala ilaahay baa noo fududaynay ilaahay baa noo fududaynay jazaakum allahu khayran inaan markaa aan la nimaadno daaca inaan la nimaadno insha allahu tacaala waxaad arkaysaa adiga nin kastoo naga miduhu cidna asagaa amiir u ah asagana amiiraa loo yahay haddii marka adigu aad ku dadaasho amiirkaaga daacadiisa haddaad ku dadaasho waxaad la kulmi doontaa ummadda adiga aad guddoominayso oo umrada aad u tahay qayb kastoo yihiinba qabuul in ilaahay kuu geliyo adig qawsaarata mogta xoogaan leeyahay oo xaggaan ahayo amiiraan aha ma jirto annaga dadka qawsaaraan nahay xoolo jiraan u nahay ayagaan raaci u nahay xisaabtana adduunkana waa taallaaho umradeennuna waa nala xisaabtamaysaa dadkuna waa nala xisaabtamayaan qiyaamana nin walba wixii uu sameeyo xisaab xumo ah waa ka horraysaa marka sitaas ayaan u dhicin insha allahu tacaala ummadda waa inaan u nuglaanno waa inaad yaqiinsato addoon maskiin ah oo madiidin ah oo xoolo jir ah inaad tahay inaad yaqiinsato waay wixii haddee ma og tahay ku xadgudub ah ilaahay kitaabkiisa ayada ma ogta bun la ysaga dhigi maaha taas maaha wax laga leexaa taas maaha ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii lagu xadgudbo dee waa waxaan ka dirirnay waa waxaan seefta u qaadanay laakiin wixii aan ka hor imaanaynin kitaabka iyo sunnaha oo farsamo shaqo ah ummadda inaan anagu tanaasulno waay insha allahu tacaala ummadda inaan tanaasulno oo garab raaricinno qodobka kale oo aan dhihi lahay wuxuu yahay asraarta islaamku leeyahay hala ilaaliyo nin waliba intuu og yahay isagoo hala dhinto jazaakum allahu khayran baarak allahu fiikum geeska africa oon annagu joogno walaayatulmudug alislaamiya marka laga hadlaayo adinkaa matalaya islaamka intaan iyo intay kasoo tageen mit xaggeenna ayaan islaamka looga imaan qowl iyo ficil bayaan looga imaan wax aan annaga qaba karno oon hagar ka galnay islaamka xaggiisa yaan looga soo dhix ummadda muslimiinta ah oo aan ka dhex shaqaynayno dad wax ku siyaadiya aan noqone wax u dhiba ayaga yaana noqon kuwo wax u dhima oo dhibtooda soo gaartay inaan noqon insha allahu tacaala intaasaan kusoo gaagaabi lahay jazaakum allah khayran الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا